shilkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya wuxuuna shilkan yimid kadib markii gaari nooca xamuulka ah uu si ulakac ah u jiiray mootobajaaj maraysay wadada wuxuuna shilkan oo ay ka soo baxayeen warar kala duwan lagu sheegay inuu ka dhashay dhaawaca hal gabar ah taas oo xaaladeeda caafimaad lagula tacaalayo mid ka mid ah isbitaalada magaalada jigjiga waxaana muuqaalada laga soo qaaday goobta uu shilka ka dhacay ay tilmaamayaan in si ulakac ah loo galay shilkan iyadoona wadihii gaariga weynaa ee xamuulka ah ee ku dhacay mootobajaajta uu islamarkiiba goobta isaga baxsaday dadweyne badan oo soomaaliyeed islamarkaana ku sugnaa goobta uu shilka ka dhacay ayaa waxa ay ka hor inta uusan shilku dhicin digniina siiyeen wadaha gaariga xamuulka ah bulshadan soomaaliyeed ee ku sugnaa goobta uu shilka ka dhacay ayaa kadib falkaas ulakaca ah waxa ay weerar ku qaadeen wadihii gaariga xamuulka oo adeegsanayay dhagxaan ay gacmahooda ka tuurayeen dhulka soomaaliyeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya ayaa waxaa ku sugan dad etoobiyaan ah kuwaas oo gebi ahaanba la wareegay shaqooyinkii waaweynaa iyo kuwii yaryaraa ay qaban jireen soomaalida ku dhaqan dhulkaasi iyadoona bulshada soomaalida ee ku dhaqan deegaanada ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya lagu dullaysto dhulkooda